Qoysaskan barakacayaasha ah oo ku nool kaamka Kumisaari ku yaala xaafadda Kooshin ee magaalada Beledweyne ayaa codsaday in loo dhiso musqulo si ay u ilaaliyaan nadaafadda kaamka. Barakacayaashan ayaa ahaa kuwii ku soo xoolo beelay abaarihii ka dhacay dalka, kuwaas oo soo miciin baday magaalada. Qaar ka mid ah qoysaskani ayaa ka hadlay baahiyaha ay u qabaan inay helaan musqulo, iyagoo hay'adaha samafalka iyo dowladdaba ka codsaday inay musqulo u dhisaan.
Aan waxaan u baahanahay musqulo meel oo musqul lagu galo ma lahan musquli waa naga dudumeen biyihii fasahaadka baa naga dudumay aan ciyaalka meel ay kala galaan ma lahan duurkiina daacun baa ka dilaacday marka musqulo badan baan u baahan in la dhiso kaamka kumisaarana deganahay hay-adaha waxaan ka codsanaynaa musqulo inay noo dhisaan hay-adda gargaar marka musqulo ma haysana ciyaalka inaga waa isku rafaadnay meel u kala baxna ma lahan meel kusoo saxaroona ma lahan wax walba u baahana musqulo u baahana guryaha hataa ma bismillaah magaceega waa saynab maxamed cusmaan waxaan deganahay kaamka kumisaar waxaan rabnaa inaa musqulo nala dhiso waxaan kuu sheegaa caruurtii duurka way aadayaan annaga ma aadi karno daacun baa ka dilaacaysaa hay-adda iyo wasaaraha waxaan ka codsanayaa inay musqulaha iyo inagu caawiyaan iyo waxaan kuu sheegaa musqulaha inay nagu caawiyaan aan ka codsanaya musqulaha noola dhiso aan ka caws- aan ka codsanayna hay-adda dumay hadda musqul ma qabno duurka ilmaha u foofaan annagana ma aadi karno daacunaa ka dilaacayo Aa, caafimaad daraa ka dilaacisaa Ee, waxaan deganahay kaamkan kumisaar ayaan deganahay waxaan u baahanahay s- musqulaan u baahanahay musqulihii hadda ka hor naloo dhisay way naga dudumeen oo fatahaadda naga dumisay oo biyihii aa naga dumiyey hadda waxaan u baahanahay musqulo ina naloo dhiso waxa een, banaanyahan tagnaa oo aan kusoo saxaroonaa haddii ilaahay yidhaaho een, banaanyahan ilmihii aa aadaa maadaraa ka dhalan karto waxaan u baahanahay sida ugu dhaqsaha badan in suulooyin naloo qodo